بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mujaahidiinta oo maanta la wareegay gacan ku-haynta deegaanka warciise ee duleedka degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horreysay xaqiijisay in laga goostay dhaqaalihii uu maraykanku ku siin jiray dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa qayladhaanna afka furatay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan haweenka ku dhaqan degmada jilib oo jiidda hore ee dagaalka u diraysahay kala duwan mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin kelimaad ka jeediyey xafladda wareejinta hadiyadahaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ma jiraa wax loo dhigo fadliga ribaadka sidee islaamku u booriyey salafkuse sidee u buuxdhaafin jireen sufuufta hore iyaga oo ka faa'iidaysanaya fadliga in allaah dartii loo jilba xirnaado qodobadaas ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan waxaadna si toos ah inooga dhagaysanaysaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faafareebka wararka
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى انشري الدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ayaa maanta la wareegay gacan ku-haynta deegaanka warciise ee hoostaga degmada jowhar halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshaadka riddada deegaanka warciise ee ciidamada mujaahidiintu la wareegeen gacan ku-hayntiisa ayaa qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi
إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay in laga goostay dhaqaalihii uu maraykanku ku siin jiray dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa dhanka kalena qayladhaan afka furatay wasiirka wasaaradda maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo biixi imaan cige ayaa isagoo ka hor hadlayey xildhibaanada baarlamaanka riddada ayaa qiray in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay ka goosatay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay howlgalka ashaadala dirarka ah ee soomaaliya gaar ahaan taakuladii iyo mushaaraadkii ay siin jirtay maleeshiyada murtasaqada u ah ee danab lagu magacaabo wasiirkan ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku uu dhaqaalaha ka goostay qaar ka mid ah hay-adaha kooxda riddada soomaaliya waa kan murtadkan oo arrimahaasi ka hadlaya culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horeyso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la isku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento guud ahaanna maraykanka keliya maaha cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo degmada jilib haweenka reer jilib ayaa howlka sumayo ku dhigay munaasibad ay sahay ugu dirayeen haliyeyada jihaadka ka wada waddanka sahayadaasi oo ka koobnaa wax kasta oo looga baahan yahay furinta munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ka mid ahaa sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayada allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh kulankan gabdhaha muxaafadada jilib ay isugu keeneen daabigooda iyo caadadooduna ay tahay inay macnaha ay keenaan alaabtan intaan fara leeg waa xamladii nusaybata bintilkacab almaasaniya oo ay ku dacminayeen dadka mujaahidiinta ah ee suquurta dhiiggooda ku bixinaya daahirka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay man da aladii yuqridu allaha qardan xasana waxbay xoolaha aad bixiseen oo aan meeshanba lagu soo koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda ha u saaro walaalayaan hablaha muslimaadka ee muxaafadada jirib maalkiinu maal lagu hodmay weeyaan maalkiinu maal lagu liibaanay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana way ka ajar siinayaan ha joojinina oo macnaha gadaal ha u laabanina oo noqda uswo hablaha muslimaadka ay ku dande ku daydaan inkastoo hablaha muslimaadka muxaafadooyinka dhan ay bixinayaan walaalayaal waxa weeyaan shaqadu waa sidaas weeyaan raggu dhiigga ha bixiyaan gabdhuhuna waxa weeye caaga ha ka daba keenaan arrintu sidaa ha iskula socoto nasriguna waa dhow yahay in shaa allah ma dheera ilaah idankii wajazaakum allahu khayran wasal illah wasalam calaa nabiyina maxamedin waxaa sidoo kale goobta ka hadlay haweenkii sahayda u diray furimaha dagaalka bismi illaah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah alxamdu lilaah mahad allah subxaana wa tacaala ayaa iskale anoo ku hadlaaya gabdhaha muslimaadka ah degmada jilib afkooda gaar ahaan gabdhaha guddiga ah ee arrintan ka soo shaqeeyey afkooda anoo ku hadlaaya waxaan rabaa in aan sheego alaabtii aan soo diyaarinay oon u soo diyaarinay mujaahidiinta wiilasheenna inaan ku garab istaagno alaabtaas waxaa ka mid ah caagaga oo kun iyo toddobaatan caaga timirta oo boqol kartoonah buskudka oo boqol iyo afartan kartoon ah waxaa kale oon gabdhuhu keeneen allaha darajeeye eh boqol iyo toddobaatan go waxaa kalooy keeneen kabo boqol iyo labaatan jooga waxaa kalooy keeneen gabdhaha catarada shaambooyinka saliidaha saliidta qoryaha lagu sifeeyo tiradooda maba soo koobi kara insha allah waxaa kale masagada sawiiqa oo la soo dubay waxaan ka soo samaynay masago galley khamadi loos ayaan ka soo samaynay waxaan ugu talagalnay walaalaheena insha allah inay ku afuraan waxaa kaloon keennay sakiinta gundhiska oo boqol iyo sideed xaba kabaha mujaahidiinta inay ku toshaan waxaa kaloon keennay oon ugu talagalnay walaalaheena duntii lagu toli lahaa waxaa kaloon keennay labaatan dersina funaanado cimaamado waxaa kaloon keennay kareem oo jirka la marsado markii jacjaca iyo dabaysha ay jirto insha allah wiilasha ay marsadaan waxaan keennay saliido kuwa la marsado iyo kuwa maxay qoryaha lagu sifeeyo jantaha dabka lagu shito waxaan ugu talagalnay oomo oo ay ku dhaqdaan dharka wax badan ayaan ugu talagalnay magu soo koobi kara halkan kuma soo koobi karo dowrkeenna dambe intaan inka badan ayaan keeni doonaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo annagana ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas ha nooga dhigo insha allahu tacaala inka badanna waad naga sugi doontaan walaalayaal insha allah idinkana sabra waxaad ogaataan gadaashiina inaan taagannahay gabdha ayaan ka dambay hooyooyinkiin walaalihiina xaasaskiin ayaan ka dambay insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay ayaa mahad u sugnaatay isugu kaaya keenay xalfadan aadka oo qaayaha badan qaymaha badan leh gabdhuhu ay muddooyinka inay ku diyaarinayeen saadkii mujaahidiinta oo kala nooca sida walaalo oga soo hadleen ilaahay waa ku mahadsan ilaahay noo fududeeyey diyaarintaas la diyaariyey waa ku mahadsan yallaha raxmaanka waxaa kaloo ku mahadsan gabdhihii walaalaha ahaa walaalayaal insha allah alxamdulilah ilaahay subxaana watacaalaha wuxuuna makansiiyey iyadoo tawxiidka u shaqaynayo wiilasha walaalaheennane maalin kasta ay suquurta taagan yihiin oo cadowga ay surgoynayaan annagana waxaana laga rabaa marka inaanan jiif iyo joog waa maraan ducaynayno iyo maraan ilmaha aanu tababarno gabdhaha ayse weli dadaalkaas aad u gaarin walaalayaalow ku soo biira gabdhaha walaalihiin ahoo kolonyada hadda diyaariyey waxaan aad u bogaadinaynaa maalmahan siraacii ka socday gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa walaalahan ilaahay subxana watacala waxaan oga baryaynaa inuu ilaahay subxana watacaala quwo iyo awood uu siiyo cadowga ay oga hortagaan geesinimo ilaahay ha siiyo cadowga quluubihiisa ilahay waxaan ka baryaynaa rucbi iyo argagax ilaahay inuu ku beero ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii naga shahiiday shahaadada ilahay inuu ka aqbalo kuwa dhaawaca jiifana ilaahay inuu inoo soo kiciyo oo inoo caafiyo kuwa weli u taaganna ilaahay nasri degdega siiyo ilaahay rabga cududooda ha xoojiyo ilaahay raxmaanka waxa weeye iimaan saadiqa allaha siiyo ilaahay ikhlaas ha siiyo ilahay waxaan oga baryaynaa waa maalin rabadaaneh ilaahay inuu raxmaankaa waxa weeyaan uu guul iyo gargaar siiyo annaguna walaa aan dadaalno waxa aan keennayna waa ilaahay subxaana watacaala haynaga aqbalo dadkii loogu talagana allaha wacalfa allaha gaarsiiyo wabilaahi towfiiq dhankooda waxaa hadlay odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe qaala allahu tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wahuwa alkhayru raasiqiin alxamdu lilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhagay dad muslimiin ah na soo waafajiyey xafladan qiimaha badan ama xamladan nusaybatu bintu kacab almaaziniya lidacmi lmujaahidiin waxaan kaloo mahad celinayaa marti sharafta iyo gabdhaha muuminaadka ah culimada nuqubada dhammaan waan u mahad celinayaa iyo walaalaha bahda iclaamka gabdhaha walaalaheena ah ee muslimaadka degmada jilib aad baad u mahadsantihiin qulubtanada ayaad shaafiseen farxaddeenna waa lama soo koobi karo wiilashii idinka aad dhasheen furuntii hore aad geyseen haddana aad ku dabawadaan caagadihii saabnaa ee mujaahidiinta isticmaali lahaayeen iyo agabkii timirtii buskudkii run ahaantii wax oo la soo koobi karo maaha farxaddeenna maanta waad mahadsantihiin ilaahay ha idin barakeeyo waxaan leeyahay sii labalaaba diinta macnaa islaamkana meel sare ayaad ka joogtaan door weyn baad ku leedihiin mujaahidiintii ayaad garab istaagteen haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe ee aad baan u soo dhowaynaynaa waadna mahadsan tihiin gabdhaha kale macnaa walaalihiina ana ee khayrkan ka dahsoonna insha allah gaarsiiya khayr badanaa idin rajaynayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u fadhinaa howl quruxdeeda iyo waxqabad muuqda ee la soo diyaariyo gabdho muslimaada soo diyaariyeen oo qof kastoo islaam oo arkar uu ku farxayo marka waxaad tihiin hooyooyin marna diyaariyey wiilashoodii marna agabkii ka daba wado agabkii uu u baahnaayoo dhan waxaan idin leenna marka ajirkiina allaha badiyo ilaahay jannadii fardowsa idinku geeyo halkaa marka waxaa ka muuqata ummadda haddaysa hooyo lahayn inaysa meel gaarin sidanay kasii fiican aan ka filaynaa maasha allah maasha allah maasha allah waan ku faraxnay waa waxaad is leedahay show meeqa saraar diyaarinaya waxaa laga yaabaa inaad ku diyaariseen bil iyo wax la mid ah waxaad u wacan isku duubnidiinna islaamkan wuxuu guul ku gaaraa sidii daba isku xirnaashada isku duubnida tafaraaruquna waa shar islaamku waa ku baaba'aa marka waxaan idin leeyahay sii dhabar adayga sii labalaaba sii saddexlaaba ducadana ducadana ducadana wado marka waxaan idin leeyahay ilaahay jannadii ha idin geeyo ilaahay sidan kasii fiican allah na gaarsiiyo nasriga allah noo soo dedejiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay ha idin xifdiyo dadaalkan aad keenteen maxaan ku raha sii labalaabo kalsooni buu qabaa wiilka saaka hooyadiis meeshaan ay fadhida asagana furunta ku jiri iyo odayga saaki furunta ku jira oo gabadhii asaga uu dhalay ama maxaan ku raha islaantiisa meeshaan ay fadhida ilaahay ha idin barakeeyo wixii saaka aad keenteen ood meeshaan maxaan ku rahdaa diinta alle ku garab istaageen farxad bay noo tahay kuwa idinka dambeeya oo saakayta degmada aad joogtaan idinla joogana waxaan leenahay war kuwa idinka horreeya ku daydo allah ha idin xifdiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntiina waxaa doorka haweenka muslimaadka ah ee wilaayada jubbada dhexe ee garab istaaga mujaahidiinta bogaadiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala allihiina soo gaarsiiya bisha barakaysan ee ramadaan ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waxaan ilaah weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu ramadaanka kuwa sooma oo sadaqaysta oo qiyaamuleyl la yimaada oo ilaahayna subxaana wa tacaala uu ka aqbalay inuu ilaahay subxaana wa tacaala inugu daraya weydiisanaynaa bacda daalika walaalayaal waxaan insha allahu tacaala maanta u joognaa xaflad ay gabdhaha muslimaadka ah ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ee degmada jilib ay ku wareejinayaan sadaqaad ay ugu talagaleen walaalahood mujaahidiinta ah ribaadka ku jira ay ugu talagaleen sadaqaadkaasoo aad u fara badan ilaahi subxaana wa tacaala ha u barakeeya ee juhdi fara badan iyo dadaal fara badan yay bixiyeen mana aha markii ugu horreysay ay sadaqo noocaan oo kale bixiyaan ramadaan walba ayay gabdhahan muslimaadka meel kasta ay joogaan wilaayaadka oo dhanba u diyaariyaan walaalahood mujaahidiinta ee ribaadka ku jira sadaqaadka noocaan oo kale ah degmada hadda maanta aan joognay jilib ee waad dareemaysaan xoolaha faraha badan ee meesha yaallo ee caagadaha dahaaran ee gabdhaha walaalahu ay hagaajiyeen waa caagada ka badan kun xabo ka badan weeye ee timirtusa aad arkaysaan boqol iyo afartan kartoon oo timira weeye ee buskudka ay gabdhaha walaalahan soo diyaariyeen boqol iyo afartan kiish weeye go-yaasha ay ugu talagaleen ragga walaalahooda mujaahidiintu inay dhaxanta iyo ka xirtaanna waa boqol iyo toddobaatan joog weeye kaba ayay diyaariyeen gabdhuhu jazaahum allahu khayran sawiiq ayay diyaariyeen oo ugu talagaleen walaalaha mujaahidiintu inay ku afuraan waxyaalahay diyaariyeen waxaa ka mid ah kareemka jirka la marsada saliidda qoryaha lagu nadiifiya iyo kuwa jirka la marsada xitaa kama aysan tegin jantihii dabka lagu shidanayey iyo sakiintii iyo duntii iyo cirbadii lagu tolanayay dharka midna kama aysan tegin oomadii dharka lagu dhaqanayay wixii oo dhan way soo diyaariyeen hanti aada u fara badan yaa meesha laisugu keeno gabdhaha muslimaadka ay baxsadeen ramadaan walbana gabdhaheennu sidaanoo kale ayay halgankan iyo jihaadkan isu garab taagaan jihaadkuna wuxuu ku taagan yahay maal iyo naffa in la bixiyo ilaahi subxaana watacaala wuxuu yihi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamathali xabatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa gabdhaha walaalaheen ee sadaqadaa la baxay ee fii sabiilillahi ku bixiyey waxaan ilaahay uga rajeynaynaa fii kulli sumbulati mi-atu xaba inuu ilaahay uga dhigo boqol jeer iyo ka badan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jaahid almushrikiina bialsinatikum wa amwaalikum kanna wuxuu ka mid yahay nooc dagaalka ka mid ahoo maalkii ayay gabdhaheenu dagaalka ka jiraan carabkiina way ka dagaalamayaan oo ducadii iyo baryada rabiya habeen iyo maal la garab taagan yihiin maalkan jihaadka lagu bixinayo saaad ogtihiin fii sabiilillahi lagu bixinayo wuxuu nusro iyo hiilo u yahay diinka ilaahay wuxuu taqwiye iyo xoojin u yahay walaalaha mujaahidiinta ee huquurta ku jirayo xoojin iyo dhiirigelin u yahay wuxuu muwaajaho ku yahay uu la dagaasho yahay oo ka hor imaanaya cadowga ilaahay diinka iyo mataqaanaaye dalkeena kusoo duulay ayuu muwaajaho ku yahay qof walbana wuxuu leeyahay wuxuu baxsaday ee uu sadaqaystay nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay yaquulu ibnu aadam maali maali insaanku wuxuu leeyahay bani aadamku maalkaygii maalkaygii yuu leeyahay wahal min maalika ilaa ma akalta fa afnayta aw tasadaqta fa amdayta aw labista fa ablayta nebigu sal alla alay slam wuxuu inoo sheegay maalka bani aadamku inuusan ka lahayn saddex shay mooye wuxuu cunay oo uu dhammaystay wuxuu sadaqaystay oo uu hormarsado aakhir u hormarsaday wuxuu labistay oo uu baaliyeeyey oo dhameeyey sadaqaadka marka gabdhaha walaalaheena muslimaadka ay bixinayaan ilahay waxaan uga rajeynaynaa inuu ilaahay aakhiro nuur oga dhigo inuu ilaahay cadaabka oga dhowro oga badbaadiyo jannadiisana ay ku galaan waxaa sidoo kale insha allahu tacaala aan raba inaan u mahadceliyo gabdhaha walaalaheena muslimaadka reer bu-aale oo iyaguna saasoo kaleeta dadaal fara badan bixiyey markiskii cusbaa ee khadiija binti khuweylid kusoo bandhigay hanti fara badanoo noocaan oo kale kuwaan oo kale lamid ayay kusoo bandhigeen oo buskud iyo caagade iyo timir iyo dharba lahaa ilaahi subxaana watacaala gabdhaha walaalaheena reebu aleen allah ka aqbalo sadaqa aada u qiimo badan oo aada u weyn ayay iyaguna baxsadeen waxaa kasii horeeyey walaalaha iyaguna mataqaanaye gabdhaha staalkala joogo iyaguna saasoo kale waxaa iyaguna saasoo kale mar walbo la garab taagnaa gabdhaha walaalahaadka muslimaadka iyaguna jooga degmada saakow dhammaanba waxaan leeyahy ilaahi subxaana watacaala ha idinka aqbala miisaankiina xasanaadkan allah idinkugu daro wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegeysanaysaan qeybihiisii dambena waan isla soo gaarnay ma jiraa wax loo dhigo fadliga ribaadka sidee islaamku u booriyey salafkuse sidee u buuxdhaafin jireen sufuufta hore iyaga oo ka faa'iidaysanaya fadliga in allah dartii loo jilba xirnaado waa xalqada shanaad taxanaha duruus tarbawi ah oo aan ugu talagalnay dhegaystayaasheenna xalqadan waxaa soo jeedinaya sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada diinta islaamka alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wslama ajmaciin yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu llaha lacalakum tuflixuun allah subxaana wa tacaala fii suurati aali cimraan aakhirkeedii wuxuu nagu amrayaa afar awaamir oo ugu horeeyo isbiru wasaabiru samra oo la sabartama waraabituu weliba jilbixirnaada wattaqullaha allah ka baqa subxaana wa tacaala intaa haddii la idinka helana lacallakum tuflixuun buu ilaahi subxaana wa tacaala waxaad mudan tihiin inaad ku liibaantaan markaasi wey ikhwaani afartaa shay ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan ugu amrayo waxay ku soo horsanaysaa waa ribaad jilbixirnaasho weeye ribaadku ikhwaani fila waxa weeyaan xiraaso weeyaan laga qabanayo maxal cadowga hujuumkiisa looga baqayo xaggii in muslimiinta uu kasoo hujuumo kasoo weeraro ama in lagu nigaado thuquurta ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa la adkayntii la cisayntii iyo sharta oo laga difaaco muslimiinta kolka ikhwaani fillaah ribaadku waa cibaado allah subxaana wa tacaala uu jecel yahay ayuu ribaadka uu ka mid yahay wi allah subxaana wa tacaala ayaa noo sheegay oo nagu amraya subxaana wa tacaala inaan jelbixirnaado axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam laga warinayo sida xadiidka fii saxiixi muslim ku soo arooray min xadiidi salmaan radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul ribaatu yowmin waleylatin khayru min siyaami shahrin wa qiyaamihi wain maata jaraa calayhi camaluhu aladii kaana yacmaluhu wa ujriya calayhi risquhu wa amina alfataan nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu nagu caddaynayaa hal habeen iyo hal maalin lagu nigaado ribaadka ama lagu jelbixirnaado suquurta iyadoo la difaacayo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisii muslimiintana sharta cadowga laga badbaadinayo o laga ilaalinayo habeenkaas keliya iyo maalinkeedii lagu nigaadaa rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ka khayr badan tahay bil soonkeeda iyo qiyaamkeeda habeenka lasoo jeeda wey intaa waxaa u sii dar ikhwaani fillaah addoonka mujaahidka ah ee ribaadka dhexdiisii ku geeriyooda malaariya ha u geeriyoodo ama xanuunyo kale ha u geeriyoodo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalkiisii wuu soconayaa laga goyn maayo sooma jeeda camalkiisa waa u soconaya laga jari maayo markaasi wey acmaashiisii sidiibay ugu soconaysaa ajarkood thawaabkoodii risqigiisa ayaa loo dariirsiinayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ka badbaadinayaa imtixaanka munkar iyo wanakiir dadka dhintay ay marsiinayaanna rabbi subxaana wa tacaala wuu ka badbaadinayaa wey marka ikhwaani fillaah ribaadka yacni fadligiisii axaadiidka ku soo aroortay intaa way kasii badan yihiin xadiid kale nebigeena calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kullu mayitin yukhtamu calaa camalihi ila aladii maata muraabitan fii sabiili illahi fainahu yunammaa lahu camaluhu ilaa yowmi alqiyaama waya'manu min fataani alqabri akhrajahu tirmidiy rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu noogu caddaynayaa qof kastoo dhinta ama geeriyooda camalkiisa waa lasoo khatimaya bimacnaa waa lasoo gebagebaynayaa waa lasoo xirayaa marka laga reebo ruuxa dhintay asigoo muraabid oo ama ku jelba xiran ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa jihaadka markaasi wey oo muslimiinta ka difaacaya cadowga ilaahay laga yaabo inuu ku soo dhuunto ama inuu soo weeraro furumaha ku sugan markaasi wey ninka nooca ku geeriyooda rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalkiisii ayaa u sii soconaya oo loo sii siyaadinaya oo u soo soconaya ilaa qiyaamaha oo camalkiisa laga jari maayo wey sidoo kalena wuxuu ka badbaadayaa qabriga yacni maaragtay malagii ama labadii malag munkar iyo wanakiir ayuu ka badbaadayaa markaasi wey ikhwaani fillaah intaa waxaa sii dheer a'immadii salafka iyo a'immadii naga horaysay waxay ahayd ikhwaani fillaah kuwa u daadiga suquurta oo runtii ribaadkana yacni maaragtay suquurta ugu sugnaaday ahaan jireen sheekhulislaam ibnu teymiya raxmatullaahi calayh ayaa wuxuu leeyahay kaana saalixu lmu'miniina yuraabituuna fi suquur mu'miniinta kuwooda wana wanaagsan suquurta ayay ku jilbixirnaan jireen sida imaamu awsaci oo kale abu isxaaq alfazaari wa maqlad ibnu xusein wa ibraahim ibnu adham cabdulaahi ibnu mubaarak xudayfa almarcashi wa yuusuf ibnu asbaad iyo kuwo kale intaba waxay ahaayeen yacni maaragtay suquurta shaam loo caanayo kuwa ku jilbixirnaaday ahaan jireen qaarkoodna khuraasaan iyo ciraaq bay ka imaan jireen ayagoo soo aadaya suquurta shaam halkaasaa marka yacni maaragtay ku jilbixirnaan jireen ayagoo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala halkaa kala dagaalami jiray wey ikhwaani fillaah faaribaatu fii suquuri lmuslimiina wa xiraasatihim afdalu min almujaawarati bilxaramayn yacni suquurta muslimiinta oo lagu ribaado oo muslimiinta cadowga laga waardiyeyo laga ilaaliyo waxay ka fadli badan tahay in lala dirso labada xaram maxaa yacni jelbi xirnaanta nafcigeedu waa mid guud oo muslimiinta oo dhan kusoo noqonaya wey qofka laakiin xarameynka ku suqm oo halka ku cibaadaysanaya nafcigiisa asiga unba kusoo noqonaya laakiin kan muslimiinta oo dhan ba wada gaaraya wey sheekhulislaam raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay alribaatu afdalu min almuqaami bimakkata ijmaacan yacni maaragtay in lagu ribaado lagu jilb xirnaado thuquurta yacni cadowga ilaahay subxaana wa tacaala looga difaacayo muslimiinta ayaa wuxuu ka fadli badan yahay in lagu nigaado magaalada maka lagu nigaado wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mowqifu saacatin fii sabiilillahi khayru min qiyaami leylati alqadri cinda alxajar alaswad ikhwaani marka waxaan isku ognahay in aan ka faa'iidaysanno alribaatu fii sabiili illaah oo maanta adduunyadana waad u jeedaan fitanta iyo fasahaadka iyo waxa socdo iyo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa lala dagaalamayo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ku soo duulay waxa maanta looga badbaadin karaa waxa weeyaan ribaadkaasi oo lagu sugnaado waa ka haddaba hada wabillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa inta aynu barnaamijkan lamiddaha ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى